asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal meel kastaad joogtaan iyo si kastaan oo maqleysaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii duhurnimo ee xulashada daljir waa duhurnimo arbacaa taariikhdu waxay ku beegan tahay soddonka bisha koob iyo tobanaad sanadka laba kun iyo lix iyo toban qodobada barnaamijka xulashada duhurnimadan aad ku maqli doontaan oo idiin fududaysa shirkadda isgaarsiinta golis waxaa ka mid ah puntland oo dib u bilaabaysa doorashada xubnaha aqalka hoose shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay kontaroolkii hore ee magaalada boosaaso xilliga doorashada xubnaha aqalka hoose ee gobolada waqooyi oo la shaaciyey maamulka kaatumo ayaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ee gobolada sool sanaag cayn waxa uu ku wareejiyey lacag dhan cadadkeeda afartan kun oo dollar jaamacadda culunta caafimaadka oo soo saartay ama soo kordhisay kulida cusub oo hor leh naafada araggala ee ku dhaqan magaalada muqdisho oo ka cabanaya maamulka gobolka banaadir kooxda daacish oo sheegatay weerarkii uu jaamacadda ohio uu ku qaaday cabdirasaaq cartan oo ah wiil siddeed iyo toban jir ah oo soomaali ah intaasi waxay ahaayeen qodobada barnaamijka xulashada daljir aan idinkugu hayno goordhow barnaamijka oo dahrogan ayaad maqli doontaan hase ahaatee intaasoo dhan waxaa ka soo horumari doona warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada warkana xus ku soo degriday oo halkan ka soo jeedin doonta waryaheena faadumo abuukar cabdi bismillaahi raxmaani raxiim hay-adaha ammaanka ayaa xalay ka shiray amniga doorashooyinka inta lagu guda jiro doorashooyinka ka dhacaya magaalada muqdisho iyadoo la soo saaray awaamiir ku aadan sugidda amniga magaalada muqdisho kulanka xalay oo dhex maray maamulka gobolka banaadir taliyaasha ciidamada booliska nabad sugidda asluubta abaandulaha ciidanka xoogga iyo saraakiisha kale ayaa looga hadlay qorshayaasha lagu sugayo ammaanka caasimadda maalmaha ay doorashooyinka dhici doonaan hay-adaha ammaanka dowladda ayaa qaybsaday howlaha sugidda amniga magaalada muqdisho inta ay dhacayaan inta ay ka dhacayaan doorashooyinka iyada oo la xiri doono waddooyin dhowr ah oo halbowlo u ah isu socodka degmooyinka afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa saxaafadda uga warbixiyey isagoona sheegay in shirkaasi uu ahaa mid amni oo ugu muhiimsanayd sugidda amniga muqdisho sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in laga hadlay isku xirnaanta iyo wada shaqaynta ciidamada kala duwan ee laamaha ammaanka doorashada madaxweynaha iyo tan guddoonka baarlamaanka ayaa ah tan ugu muhiimsan ee ka dhici doonta muqdisho waxaana laamaha ammaanka ay diyaariyeen qorshayaal lagu sugayo goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa ku amray ciidamada nisa in ay faraha kala baxaan ama ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan doorashada dadban ee ka socota gobolada dalka soomaaliya qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa loo kala diray guddiga doorashada dadban laamaha ammaanka iyo beesha caalamka waxaana lagu wargeliyey ciidamada nisa in ay faraha kala baxaan arrimaha doorashada isagoona ku eedeeyey xiritaanka oday dhaqameed ka tirsan kuwa ka soo jeeda gobollada waqooyi oo ka tirsanaa odayaasha boqol soddon iyo shanta ah qoraalkani ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha maalintii shalay ahayd ee ku taariikhaysneed sagaal iyo labaatanka bisha noofembar ayaa lagu faray guddiga amniga doorashooyinka in la ilaaliyo habsami u socodka howlaha doorashooyinka qarax ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa kolonyo ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan booliska dowladda kenya waxaa lagula eegtay magaalada mandera ee gobolka waqooyi bariya dalka kenya kolonyada ciidamada kenya ayaa qaraxani waxaa lagula beegsaday waddada xiriirisa ceelwaaq iyo dabasiti ee magaalada mandera iyagoo wehlinaya gaadiid ay la socdeen dad shacaba taliyaha ciidamada booliska ee magaalada mandera job bronjo ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha ciidamada kenya ay ka badbaadeen qaraxaasi oo uu ku tilmaamay in ay dhulka ku aaseen al-shabaab taliya job bronjo ayaa carabka ku adkeeyey in kolonyada ciidamada uu dul maray qaraxaasi waxauna tilmaamay in xoogaga al-shabaab ay doonayeen in weerar gaadma ah ay soo qaadaan qaraxa kadib toddobaad ka hor xubno ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa weerar ku qaaday gaadiid dagaal oo ay la socdeen ciidamada kenya oo maraya xadka kala qaybiya dalalka soomaaliya iyo kenya sida ay horey u sheegeen guddiga doorashooyinka dadban doorashada beelaha banaadiriga ayaa maanta lagu wadaa in lagu qabto magaalada muqdisho magaalada muqdisho ayaa waxaa taal toddoba kursi sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dalka mudane abukaate cumar dhegey doorashada beelaha banaadiriga oo ah shan kursi ayaa maanta lagu wadaa in ay ka dhacdo magaalada muqdisho ammaanka magaalada ayaa qaybo ka mid ah si weyn loo adkeeyo waxaana lagu arkayaa ciidanka dowladda soomaaliya oo waddooyinka taagan afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa sheegay in doorashada ay maanta si rasmi a uga bilaaban doonto magaalada muqdisho ururka i s ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii uu ku qaaday mid ka mid a ardayda wax ka baratay jaamacadda ohio ee dalka maraykanka ardaydii iyo macallimiintii jaamacaddaasi taasoo sababtay in koob iyo toban ruux ay ku dhaawacmaan ruuxii weerarka geystana uu ku dhinto warbaahinta taageerta i s ee amak ayaa ku tilmaantay cabdirasaaq cartan oo ahaa siddeed iyo toban jir soomaali qaxootinimo ku galay dalka maraykanka in uu ka mid ahaa ciidamadeeda hase yeeshee qoraalkan amaq ma sheegin in weerarkani uu ahaa mid dibadda laga soo abaabulay ama in cartan uu keligii ka dambeeyey amaq ayaa sidoo kale soo bandhigtay sawir uu xidhan yahay cartan shaar midabkiisu yahay bulug oo uu fadhiyo meel dooga cartan ayaa la dilay isaga oo doonayay in uu waxyeelo kale sii geysto kadib markii uu ka soo degay gaarigii uu wata oo uu jirsiiyey ilaa iyo sagaal ruux oo isugu jirtay macallimiin iyo arday dowladda maraykanka ayaa weli wax jawaab ah aan ka bixinin sheegashada ururka i s hase yeeshee waxa ay saraakiil ciidamada sirdoonka maraykanka ah sheegeen in ay baaritaano ku samaynayaan haddii uu jiro wax xiriir ah oo ka dhexeeya cartan iyo ururka i s warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka waa inaga intaa markana qaybihii kale iyo xasan mahadsanid faadma
haweyn rabbiba waxidaad wada taqaniine adeegga kulnasa balaas waa adeeg macaamiishu ku xidhato moobilkooda si marka la wacayo ay u dhegaysato macmiilka wacaya waxaa lagu soo kordhiyey in ciddii u baahan loo geliyo xayisiin loogu diri doono liistiga kunnaso waxaa xayisiis ku samaysan kara ganacsatada bahda waxbarashada iyo cid kasta oo u baahan kunnaso oo ku nasteex kuna nagow inta uu qabanayo macmiilka aad wacayso boolis waxa ay ugu tala gashay adeegga kunnaso si aad u sii dhegaysato cod macaan oo suugaan soomaaliyeed ah la jiido ama cod kale oo aad dhegaysato inta uu qabanayo taleefanka haddaba adeegga kunnaso kunnaso oo ku nagow adeegga kunnaso
aan ku bilaabay sidaad ku maqlayseen qodobada barnaamijka xulashada guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya abuukar cumar dhegey oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in la xaliyey khilaafkii arrimaha doorashooyinka aqalka hoose ee puntland cumar dhegey ayaa waxa uu sheegay in puntland ay ka laabatay go-aankii ahaa in gebi ahaanba ay joojinayso doorashada xubnaha aqalka hoose ee puntland kadib markii ay u sababaysay puntland in ay ka caroodeen xubno loogu daray aqalka sare maamulka somalilan madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka dadban uu u soo diray warqad uu ku caddaynayo in puntland go-aankii ay ka gaartay xubnaha aqalka hoose ay dib uga laabatay dhanka kalena guddiga doorashooyinka dadban ayaa sidoo kale waxay maanta ay ku dhawaaqeen magacyada iyo liiska musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee gobolada waqooyi guddiga loo xilsaaray doorashada xubnaha aqalka sare ee deegaanada maamulka somalilan ayaa waxay soo saareen musharaxiinta u tartamaysa xubnaha aqalka sare guddiga ayaa waxa uu sheegay in lasoo dhammaystiray liiskii musharaxiinta ayna soo buuxiyeen shuruudihii ka mid noqoshada aqalka sare iyo warbixin kooban oo ku saabsan hawsha guddiga loo xilsaaray waxaana la sheegay in dhowaan ay ka dhici doonto doorashada xubnaha aqalka sare ee maamulka somalilan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya maamulka qaatumo ayaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ee gobolada sool sanaag iyo cayn waxa uu ku wareejiyey lacag dhan cadadkeeda afartan kun oo dolar taasoo uu maamulka ugu talagalay ka qayb qaadashada gurmadka loo fidinaya dadka ay abaaruhu saameeyeen warbixinta warkan waxaa istuudiyaha daljir ee magaalada buuholle inoogu diyaariyey waryaheena khadar cawl ismaaciil oo nooga soo diray lacagtan oo cadadkeedu yahay afartan kun oo dollar looguna tala galay in lagaga qayb qaato gurmadka abaaraha ayaa maamulka khaatumo ku wareejiyeen guddiga ay dhowaan u magacaabeen oo gurmadka dadka abaaruhu ku saameeyeen deegaanada sool sanaag iyo cayn guddigan oo ka kooban sagaal xubnood ayaa maamuli doona lacagtaasi iyaga oo gaadhsiin doona dadka tabaalaysan madaxweynaha maamulka khaatumo doctor cali khaliif galeydh ayaa ugu horreyn ka warbixiyey lacagtan iyo sida ay ku timid lacagtii warkeeda aan sheegaynay ee afartanka kun ahayd baayaa mushtarka dadka soomaaliyeed baayaa mushtarka ee magaalada jabuuti aanu kula kulannay lacagtay noo soo dhiibeen taasay ahayd iyadii baan xawaaladan u dhiibnay iyadiibaa hadda aanu idinku soo wareejinaynaa xilkeedii sidii guddidan u maamuli lahayd iyo habxisaabeedka ayaan rabaa inaan kugu soo wareejiyo waxaana jeclaan lahaa intaasu waa ammaano dadkaa wax noo soo dhiibayna waxa uun dhibaysa oo inay gurmadka ka qayb galaan waana naga ballan qaadeen intan hore haddaanu si la yaqaano oo hab xisaab ku dhisan oo intii baahidu haysay la gaadhsiiyo weliba siday u kala daran yihiin loo gaadhsiiyo waxaanu ku dadaalaynaa inaannu idinka badinno inaannu ka qayb gallo ololaha ama gurmadkaa guud ee aad ugu tala gasheen ummaddaas iyagana waa ku mahadinaynaa idinkana ammaanadaa saasaanu kugu soo gudbinaynaa ee laga qabo guddoomiyaha guddiga abaaraha maamulka khaatumo sheekh mukhtaar axmed xaaji faarax ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay in lacagta ay gaadhsiin doonaan dadka loogu tala galay iyagoo eegi doona sida loo kala jilicsan yahay
madaxweyne aad baad u mahadsan tahay waa kaa guddoonnay lacagta afartanka kuna ee aada nagu soo wareejisay oo ay soo bixiyeen dad muxsiniinah ee qoladaas soo bixisay waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala meeshii ay ka bixiyeen wax ka khayr badan oo ka ballaadhan ilaahay subxaana wa tacaala haugu bedelo intii kale ee u heli kartaan waxaanu ugu baaqaynaa dadka tabaalaysan in iyaguna wixii ay ka geysan karaan inay ka geysaan waxaa intaa labeeya ee annaguna mas-uuliyadda ammaanadaana loo dhiibay inaannu u gudbinno oo dadka mudanta ah mustaxaqiinta ah sida ay u gaadhi lahayd xilkoodana loo egmaday ilaahayna subxaana wa tacaala ha noo fududeeyo oo ha nagu asturo inaannu annaguna gaadhsiinno ayaannu insha allahu tacaala ballan qaadaynaa iyo wixii guddi hoosaadee nala shaqaynaya waana dadaalaynaa ilaahaydan ugu dambayna xubnaha guddiga ayaa ku baaqay in dadka qurbo joogta ah ee ka soo jeeda deegaanadani ka qayb qaataan gurmadka abaaraha deegaanadan laga samaynayo laakiin waxaan la hadlaynaa walaalaha rag iyo dumarba ee dibadda ku maqan ee qurbo joogta ahaa guud ahaan gaar ahaanna saddexdaa gobol ee sool sanaag iyo cayn dadka u dhashay waxay la tahay maanta waad ka warhaysaan xaaladdu meesha ay marayso waxaan idin xasuusinayaa sadaqadu ajriga ay leedahay waana ogtihiinoo waa isxasuusin wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ittaqu naara walow bishaqi tamra naar iskaga xijaaba xaba timira jeexeedna ha ahaatee xaba timira jeexeeda ayaa ilaahay naarkaaga difaacaya hadduu kaa aqbalo carada ilaahay subxaana wa tacala sadaqadu waa qaboojisaa oo tudfiu qadaba rabbi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dunuubta iyo khadaayaadka ilaahay waa ku dhaafaa subxaana wa tacaala cimriga waa barakaysaa ajrigeeda aad iyo aad ugu fara badaya waa ogtiina nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu hi daawu mardaakum bisadaqa ku daweeya dadkiina xanuunsanaya sadaqada markaa qurbajoogay gaar ahaan si fiican baynu isaga warhaynaayo anigu waxa weeye dadka qaar baa gudajoog iyo qurbajoogba ah waa maalintii aad waa maalintii idinku muhiimsanayd ee idinku weynayd laba maalmood baa idinku weyn intaan ka warhayo maalintaa dhibaata dhacday laisdila dhigdaato oo dadka islaaxa iyo wanaag iyo heshisiinta aad isu taagtaan iyo maalinta abaare dhacdo ee xooluhu dhintaan ee dadku aad iyo aad ay u rafaadaan ee biyo la waayo ee baad la waayo ee cunto la waayo ee maxaan ku idhahdaa hooyooyinkeenna waddanka jooga ee reer baadiyaha iyo kuwa tuulooyinka magaalooyinkaba joogaa shaaxa carruurta waxay ugu caddeeyaan ay waayaan waxaana loo sheegay kuwa intay dadaq yar meelaha ka soo amaahdeen carruurtii laxooxda biyo ku siiyey arrintaasi dhiiggii ha ydin taabato ha ydin damaqdo insha allahu tacaala waxaad haysataan allah idiinsi barakeeyo dadkiina walaalaha ahaa ee deriskiina ahaa jiiraankiina ahaa waa gaajoonayaan qofka iimaankiisa waxbaa ku jira haddaan u damqanin dadka deriskiisa ehelkiisa ah ee gaajoonaya markaa fadhiga ka kaca waa maalintii aad mugan jirteen waa maalintii aad shaqayn jirteen rag iyo dumar xitaa waxaanu rabnaa carruurta yaryar aad dhasheen dhasheen wax ka soo ururisaan insha allahu oo aad maxaan ku dhahdaa meelaan tala iyo maamulka waxba kama socdaade aad maamulka iyo talada dadka maamulka haya la soo xidhiidhaan oo iyaga ayaa ummadda gaadhsiinaya u xilsaaran idinkana waxaa laydinka rabaa inaad hawsha isu taagtaan ilaahay idin barakeeyo ilaahay awlaadaha idin xafido dhammaanteen annagana noo soo duceeya insha allahu raxmaad khayr qaba inuuna siiyo kulligeena raxmaad khayr waa allah ilaahayna siiyo madaxda meesha fadhiyana waa salaamaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu khadar cawl ismaaciil raadiyo daljir guuhoodle
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
iyadoo dhulka soomaaliyeed ay ka jireen abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa maanta waxaa laga roob doonay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug goobaha waxbarashada iyo goobaha ganacsiga ayaa maanta ha kuwa xiran oo albaabada loo laabay iyadoo dadkuna ay isugu soo baxeen bannaanka magaalada gaalkacyo warbixinta warkan waxaa gaalkacyo nooga soo diray oo ka qayb galay munaasabadaasi roobdoonta waryaheena shaafic cabdiqaadir warsame ربنا معطي العطاء وهو قاس فاقبله يا مجيبا من دعا فاستجيب من سأله يا مجيبا من دعا فاستجيب من سأله
iyadoo dhulka soomaaliya ay ka jiraan abaaro ba-an oo saameeyey dadka iyo duniyada ayaa waxaa maanta laga roob doonay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ayaa maanta xirnaa iyadoona dadku ay isugu soo baxeen bannaanka magaalada gaalkacyo halkaasna ay ku tukadeen salaadii roobdoonta roobdoonta ayaa waxaa kasoo qayb galay culimmada nabadoono maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo iyo dadweyne fara badan qaar ka mid a culimmadii kasoo qayb gashay roobdoontaasi ayaa ka hadlay goobtaasi
marka waxaanu leenahay walaalaheena mu'miniinta ah oo wayna ka horreeyey oo tacabkeena lahaa oo ayagu hadda qabriga ku jira oo gurmadka u baahan ilaahay hawdubanaafadhaayo ilaahayow in allaale intii nabiyullaahi maxamed ku adiga ku rumaysay oo nabigaaga rumaysay oo nabigii raacday ilaahayow u dambi dhaaf ilaahayow u dambi dhaaf ilaahayow u dambi dhaaf ilaahna waa noo dambi dhaaf ilaahow rabbigayow soomaaliya ilaahayow cudurka iyo abaarta iyo khilaafka iyo isnacwaanta iyo qalaqaha ilaahayow ka dhex saar caqliga iyo caqida ilaahow daaween anuu marra waxaan allaa rag badan laga horreeyaa yidhi waxaan rabaa meeshii la arkaawa ama dhacdadii la arkaawa yeelay wax u khaas ah dadka waa dadki dadku waa dadki ilaahay waa ummatul maxamed waa reer gaalkacyood waa wada baahan yahay laakiin markii ilaah la baryayo waa la kala leeyahay waxaan rabaa inaan idhaahdo ducada waxaa maanta inoo ducaynaya kuwii sanankii nebiga asxaabtii ducada loo dirsan jiray waa sidiiq walaadiisii iyo aqaaribtii nebiga ala beytkii waa kuwii aynoo soo gaadhay oo diinta aynu ka barannay oo mashaaqadna soo gaarsiisay ilaahay haddii ay baryaan ilahay loo aqbalayo marka waynu badannahay waxaan leenaha awlaadiisa or sidiiq ciddii ka joogtaa halkaan ha soo istaagto ilaahay ha inoo barido si gaara ilaahay hayna ku barido in ilaahay noo dundhaafo aala beydkii rasuulka caleyh afdal salaatu wasalaamna dhulku sida rasuulku tilmaamay laba qaybood baa rasuulku nooga tegay waa qur-aanka kariimka iyo aalabaydka rasuulka caleyh afdal asalaatu wasalaam aalabaydku markii cidka xidigahan laga waayo waxay cadaliil u tahay adduunkii inuu dhammaaday haddii aalabaydka laga waayo ummatul maxamed waxay daliil u tahay ummaddaas khayrkii in laga dulqaaday way halaageen marka waxaan rabnaa waxaan rabnaa maanta bakriyiinta sheekh sidiiq awlaaddiisii ma ahan sida la moodayo ma ahan weliba marba dhinac baynu u jiirnaa waxaa la yidhi haddii maroodugu dagaalama cawskaa ku waxyeelooda ayagu marna koonfuruga duulaan marna waqooyiga duulaan mar dhexaa xoogaa dhexdooda ka dhiceen ayadana waxaan leenahay soomaaliya daawadan uguha baryaysa tan ugu horsa ilaalahaa daawey waayo ayagu hadday jireenaan ducadii bayna ka jiranaysaa marka waxaan leenahay markaan waxaan rajaynayaa sheekha midigaynu taagan inuu yahay bakriyiintii hadaan ragga daalaad uga kala aqaan laakiin maantayto halma ballan qaadataan reegaalkayo hadday ilaahay baryaan oo ilaahay aqbalo ixtiraamkii xurmada ay lahaayeen ma ogolaanaysaan marka u horeysa dadka muslimiinta ah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka u horeysa halis cafiyo sabax calaykum yaa muslimiin sabax calaykum yaa muslimiin halis cafiyo dhammaan halis cafiyo maanta waa maalin weyn waa maalin duco waa maalin istiqafaaf ilaahay maanta inayna barakeeyo waan ducaynayaa ducada allah inaga aqbalo wixii wacdi culimmada sheegtay haddana way jiraan بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا غفرنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل يا ربنا تقبل يا مولانا إن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقة لنا به واعف واعف واعف واعف مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخضعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد فاتحة gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay roobdoonta ayaa isna ka hadlay goobtaasi aankeeda ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib haddee duco maaha meeshan wax kale kama furna iyo ilaahay baryadiisa inaan ilaahay barino kulligeen oo ilaahay u toobad keenno oo magaranaysaa aynu wax wanaagsan aakharena aan janno ka barino adduunkana aan barwaaqo ka barino baa inoo furan keliya khudbooyinkii kale iyo maal maalmo kale ahaayeen marka ilaahay baan baryaynaaye ilaahay dembigeenna ha dhaaf ilaahu waa kuu toobadkeen ilaahu noo dembi dhaaf ilaahu adaa waxaya maantana waa u jeedaa indhaha iyaga ilaahu na waraabi oo waxna sii ilaahu adaa waxna siin jiray cid kaloo waxna siin cid kaloo waxna siisaana ma jidho cid kaloo waxaysaa ma jidho adaanna abuurtay adaanna og adaa meeshaa nagu og qof walbaba xaaladdiisa adaa ka warqaba ilaahu rabbi uuna soo waraab ilaahu roob degdegaan ku weydiisan ilaahu dadkaa mas-uul baan ka ahay guddoomiye gobol baanu ahay waxna uma hayo ilaahu adaa waxu haya soo waraabi ilaahuna soo waraabi ilaahu barwaaqan ku weydiisan ilaahu colaadda walaal iyo abaal baana haysee ilaah rabbi labadaba naga kaxee ilaah naga labadaba naga daas ilaah colaada naga jooj ilaah abaarta naga jooj haddaynaan joojinayno bal inta inta abaarta laga bahay u kaadiyo baahiya intaasaan kusoo gabagabeynayaa ilaahay hana walaal shaafic cabdulqaadir warsame raadiyo daljir gaalkacyo
hagaag haatana boosaaso shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay kontaroolkii hore ee laga soo galay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari shilkan ayaa sababay dhimasho hal qof iyo tiro kale oo ku dhaawacmay shilkaasi haddaba taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee puntland maxamed afiniin ayaan ka wareystay shilkaasi iyo sida uu dhacay iyo goobta uu ka dhacay shilku wuxuu ka dhacay goob ismaaragtay markii kontaroolka hore guriga meeshay ka dhisatay oo magaalada ka baxsan oo magaalada ka baxsan shilku halkaasuu ka dhacay dabcadaasuu ka dhacay baabuur iska rogaa weye wuxuu walaaciyey wadada dalcadda buu ka soo degay hadduu dalcadda ka soo degay farihiisa alla ka bixiyey buur ku dhacayo wuxuu buur fuulo adigu laamigu usoo dhacay ninka darewarkaakuu ka gooyey saddexdii kale saddex saddexdan oo kalea la socday saddexdiina waa dhaawacsiinayos weye iyagoo nool ba waxay ku jireen kabiinka waa ka bixi weynay waa dhawaaqeen waa dhawaaqeen waxaanu u ursanay wax kasta oo loo ciirsano loo ciirsanay waa ka bixi weynay waa ku jireen waa ku jireen ilaa wuu isnoor yimi baabuur sida halkaasaanu kaga bixinay dhagaxii iyo diriigii waa noo socon waayeen waaya maxaa sababay marka taliya ee shilkan shilkaas waa shil caadi u dhacay baaristiisana waa ku jiraa waxaa dhintay ninkii darawalka ahaa saddexdii kale waa serious carbaa loo qaaday labo ninna meeshaa looga tegay calaa kulli xaal shilkaasi wuxuu dhacay maanta oo taariikhdu tahay sagaal iyo labaatan abbaana saacaddu markay ahayd saddex saac laba saac oo subaxnimo laba saac iyo bar subaxnimo ayuu dhacay wuxuuna ka dhacay meesha la yidhaahdo etis control ilaa iyo soosaarka dhexdooda gurigaas ay dhisatay qoladan gooris banaankeeda isu wooyey halkaasna shilku ka dhacay niyow shilkaas iyo aad buu halis badan u keenay waayo qof dhaawaca oo baabuurka ku dhex jiro dhawaaqaaya annagu aan dul taagannahay waxaanu kaga bixinaano weynay dhagaxyadii waa noo qaban waayey griigii waa noo qaban waayey waxay noqotay inaynu afarta qablo u kala ororno wiisdoono wiishaskina haddee uun waxaa weeye waa lacag ciidib arrintu aad iyo aad bay u qaldan tahay halkaan iyo dhibaato badan baa ka dhacday adigu taliyihii taraafikada laanta nabadgelyada wadooyinka tahay marka shilalka noocan oo kale ah maxaa sababa waad leedahay inta badan soo celceliya wallahi aniga horta sababtu way iska badan tahay sababa badan buu leeyahay weli baaritaankii baan ku jiraa baaburka dalcad buu ka soo degay hadduu dalcaddaa ka soo degay horta orod kama maarmin balse ka hor dhici mayno ilaa iyo baaristaan soo gabagabeeyo dhibaatada dhacday oo saakay aan weligay ilaawey nin nool oo baaburka ku dhex jiro dhawaaqayo iga bixiyo aanu ka bixin weynay waa arribaa noogu xun oo dhaca cid magan looga yahay ma jiro cid wax ka qabanaysaa ma jiro annaga waxay nagu noqotay ilaahay wuxuu noo keenay marka dambe baabuur wiisa oo baabuur dhacay wada wixii baanu isku kor uga qaadnay kor uga hinjinay meydkii baanu ka saaray dhaawacii ku dhex jiraanu ka saaray saddexda nin gudahay ku jiraan oo kaloo dhaawaca arrin xun baa dhacday arrintaasna waa arrin aada iyo aada soo madhay muddo badan aanu u taahaynay aakhirkeena waxay noqonaysaa inaan tagno meesha ka xalno anagu waaya taliya shilalka inta badan way soo noqdaan gaar ahaan kuwa magaalooyinka ka dhaca magaalada boosaaso oo kale haddaan tusaale usoo qaadano wadadan weyn ee magaalada soo gasha ee ka baxda aad bay ciriiri u tahay gaadiidka waaweyn baa isaga goosha oo dekada kasoo baxa kuwii yaryara tagaasidii gaadiidkii kale ee iyagana blada ahaa inta badan shilal baa ka dhaca wadadii waa jajaban tahay traafikada waxaa la yidhahdaa hawlihii loo igmaday iyaguna kama baxaan oo waajibaadkoodii ma aysan gudban markaasoo lama odhan karo dhankiina ayay shaqadiini ka gaabiseen kabacsigu waa wax weyn sida horta system trafficoo dhan baa wuxuu yaha jam waxa jaamgareeyey waa suuqaasi weyn baabuurtii wadakada ka soo baxayso xamuul wada duminayaala oo qaraxa wadada xirinaaya waxa weye baabuurtii aan seedkeedi marayn wadadii oo jajjaban horsideelaba wax laga sheekeyn karo maaha waxaa laga yaqiiqsanayaa dalka waxaynu hadda ka sheekeyn karno ama wax ka sheegi karno maaha aragti iyo idinku warbaahinay aragti iyo akilka waana ka duubi kardhaan waxaad doontaan baa ka qaba baa ka sidin kardhaan war waana meeshaynu ku dhowdaadna wax idinka gadmaayaan haddaad damcdaan ilaa maanta ay war fudaysaan ama aada warbahaysaan ma garatay laakiin waxa waxaa jira waxaa lagu kala haray sideedaba waa basbant iyo khald baa lagu kala haray aniga saakay gobolkaan waxay waratorimaan waxay teebkaan waxay waxaga qabta waa waaye waxayna noqotay saakay inaan anigu hadda dhinac u ordo ma garatay magaaladana waxaad arrinta gacanta ku dhigay dowladda hoose iyo iskaashatanimada baabuurta waaweyn maba maba xataa kuu danqanayaan qofkaaba qiiqlaa inuu wax qabto oo waxay qaban waaya ma lagu danqanayo kale ana warbaa iga soo bixi doona ama baa iga soo bixi doona taliya markaa idinka awoodiinii iyo go-aankiinii iyo waxqabadkiinii taraafikada haddaad tihiin maadaama hawshin ila igmad ay tahay waddadaasi soo lama odhan karo shaqadiina meesha ka baxday mar haddii baa saa leedahay
والله دبر وقبعت بروح وقبعت وكل أنا شغالين كان بحن أودي أنا واحد للتفسير تاعي وانا قد فنبرد وانا قد تنبرد وانا قد بلارتا عدن بحد بمجالب وانا قد بلارتاي إلى عد كيلو متر لما كيلو متر بنسعون ساكي وهذا دين عمر داي حان عوض ولا عوض كي غلط كلام مركز شلال مليهي قاعدين في شلال مليه وش مليهي waxaan ku tagay wadadii jaan bay iga noqonaysaa waxyaalo badan baa jira inta siyataa magaalada iyo gaadiidka jooga waxaan ku yidhi system traffickan oo dhan waa cadilo yahay meel walbana waa sida aniga keligay maaha wax cad iyo aad u adag baayaan in hadda diyaar waa inuu wax ka qabatana ma jido cid hadda nagu saacidaysana ma jido waaya marka qaabkee is leedahay marka systemkii traafikada waa ku soo noqon karaa oo shaqadiisii waajibaadkiisana waa gudan karaa maxaa loo baahan yahay waxaan loo baahan yahay in dawlad iyo dalkaba dad iyo ganacsatadu inay isu taagto waxaalaala wixii safar traffic oo dhan in la isu taago la joobdagareeyo wax inaan si wadajira wax looga qabto
waa gartay si kale wax laga qaban karaa ma jiro wax kale oo laga qaban karaa ma jiro waayo awoodda iyo baaxadda saayada magaalada waa magaalada ganacsiga waa magaalada dekada ku tiil waa magaalada gawaarida dad isugu imanaysa hadduu muslim jiro iyo hadduu makrib jiro ma garatay marka waa in tayo iyo tabar la helo lala tayeeyo wixii wax laga qabto gobol dowlad iyo maamul wax lala kala qabto gobol ganacsadaba wax lagala qabato haddii kale wax soconaya ma jiraaneyno maajidoy wax badan baa baaba'ayo ummad badan baa fajida ka baxaysa kaasina waxa uu ahaa taliyaha laanta nabadgelyada waddooyinka ee puntland maxamed dafaniin hagaag jaamacadda culumta caafimaadka gaar ahaana kuliyadda farmasy ayaa maanta waxay daahfurtay bajular degree iyo sidoo kale clinical farmasy daafurka xafladan ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka sare ee jaamacadda culumta caafimaadka isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka bari xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada boosaaso iyo marti sharaf kale iyo ardada cusub ee kuliyadahan kala duwan qaadan doontaa haddaba daafurka kuliyadahan ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay kuna dhawaaqay guddoomiyaha guud ee jaamacadda culumta caafimaadka brofesor cabdirasaaq xuseen xasan
waxay jaamacadda culumta caafimaadka kuliyadda farmasiga ay daha furaysaa modular degree iyo clinical farmacy taasoo macnaheedu ay tahay baajajkii ka baxay kuliyadda inay dib u soo noqdaan si ay u dhammaystirtaan waxbarashadii u dhinnayd ardayda hadda waxbarashada waddana ay si toos ah u sii wataan waxbarashadoodii bajular degree of in clinical farmacy hada billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah
intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay ustaad siciid oo ka mid ah macallimiinta jaamacadda caafimaadka waxaana uu sheegay iyadoo baahida ardada la fiirinayo lagu s- lagu tallaabsaday in kuliyadahan kala duwan lagu soo kordhiyo jaamacadda culumta caafimaadka
runtii jaamacadda culumta caafimaadka haddaan fiirino sooyaalkeeda taariikheed inay wax ku soo boodo ama kuliyad si ku soo boodo a loo furo ma dhacdo kuliyad kasta oo la daahfuraayo ama shaqo kasta oo la qabanayo waxay ku salaysan tahay baahi jirta oo daraasad fara badan lagu sameeyey bay ku salaysan tahay haddaanba dibba aan u firno taariikhda jaamacadda wax badan bay soo martay ilaa iyo waxay ku qaadatay inay heer jaamacadeed gaarto muddo labiyo toban sano ah intaasna marba heer bay soo joogtay waxaana keenayay mar walba baahidu meel bay joogtay isku soo wada duub jaamacadda culumta caafimaadka oo markii hore ku bilaabatay heer institute weliba hal kuliyadoo nursing bes department bes ahayd kadibna usoo gudubtay institute of health science markii lagu daray medical laboratory oo dufcaddii ugu horreysay anigu baan ka mid ahaaba laba kun iyo saddexdii kadibna college of health science markii saan oo kale arday fara badan oo diblom ay ka soo baxeen xilligaana duruufta jidhay ee adkayd in bachelor halka lagu bixiyo in dalka dibaddiisa dhammaystir ardaydii looga raadiyey kadibna qalinka lagu soo duugay college of health science intaas kadib lix sano kadibna waxaa lagu dhawaaqay university of health science haddana kuliyad kasta oo ka mid a jaamacadda duulon baa lagu bilaabay sidaas daraaddeed maanta farxad weyn weyn bay noo tahay waxaan rajaynayaa ardayda in ay ka faa'iidaystaan fursaddaas ustaad cabdiwaaxida oo ah khabiir ku xeel dheer ah dhanka caafimaadka muddo badanna ku soo jiray ayaa waxa uu ardada u sharaxay maadada clinical pharmacy iyo noocyada ay kala tahay iyo qaabka ugu habboon ee bukaanka loo daweeyo waxaan anigu rabaa inaan wax yar ka hadlo aan in yar ka taabto clinical pharmacy waa maxay clinical pharmacy qofku markuu noqdo clinical pharmacist muxuu qaban doonaa clinical pharmacistuhu doorka uu leeyahay mujtamaca dhexdiisa iyo baahida loo qabay intebay la eg tahay ee waxaa soo taabtay qodo- qodobadaas oo dhan doctor cabdallah soo taabtay ee dhinka kuliyadda kuliyadda markii laga hadlayo pharmacy way ballaaran tahay inta badan three departments baa loo qaybiyaa saddex qaybood baa loo qaybiyaa waxaa la yidhahdaa clinical pharmacy pharmaceutics and biotechnology iyo medicinal chemistry and pharmacognose saddexdaa qaybood bay u qaybiyaan qayb waxay ka hadashaa drug developmentiga asalka hore ah oo waa maxay waa medicinal chemistryga iyo pharmacognosiga in daawada lasoo develop gareeyo oo from laga keeno ee, sourceka daawada laga soo qaatay plantiska animaliska waxyaala aynu soo baranay oo bajelarta aynu kusoo baranay qaybta labaad waxay ka hadashaa een, biotechnology and pharmaceutics dosage formska daawada habka loo habeeyo ee, waxay ka hadashaa sidoo kale sida aynu microorganisms iyo waxyaalo la halmaala aynu uga soo qaadan lahayn waa maxay aynu uga soo qaadan lahayn ee, daawo uga soo saari lahayn qaybta saddexaad waxaanu leenahay waxaa la yidhaahdaa patient oriented pharmacy waa pharmacy ku wajahan bukaanka Een, inta hore ardayga waxaa la baraa ama labada sano hore ama saddexda sano hore hadba sanadaha kuliyadda intay jaamacad ka dhigatay ku xiran tahay iyo manhajka dhigsato waxaa la baraa een, basic science-ka kuliyadda pharmacy-ga daawada dosage formskeeda waxa ay daawadu tahay pharmacology-ga oo maado asaasiya ah maadooyinka chemistry-ga waxaasaa lasoo fahamsiiyaa hadhowtii markuu farmasigiisa joogo ama community pharmacy ha joogo ama hospital pharmacy ha joogo ama ha joogo meelo kale oo aan een, een, clinic oo kale ama waxyaalo la halmaalo oo kale ha joogo inuu qofku qaban karo direct patient care inuu bukaanka si toosa u caawin karo haddii uu yimaado xildhibaan baruuj oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada boosaaso ayaa ku ammaanay jaamacadda culumta caafimaadka dadaalka wax soo saar ee ardada puntland gaar ahaan ardayda dhigata culumta caafimaadka jaamacadda culimta caafimaadka oo ah astaanta u taagan mar walba inay ka jawaabto baahiyaha ka taagan bulshada ee, iyo markaas ay- ay daraaso badan iyadoo markaa raacinaysa sidii markaas ayna ku ee, kula warbixiyeen profesaradii inaga horreeyey ee, sida ee, ama anlayska dheeraa ay galeen ay uga soo baxday maanta inay markaas ay furaan kuliyadda daafuraan la yidhahdo clinical pharmacy ee, si loo daboolo baahiyaha jira farmashiyaasha waa wada ognahay farmashiyaashana ka jira magaalada waxa weeyaan sidii markii hore ahaayeen iyo markii jaamacaddu bilowday shan sano ka hor shan sano kadib markii ay macnaha galeen kaadirintii ka soo baxday siday uga bedeleen taasi waxay keentay markaa waxa weeyaan in la arko mirihii soo baxay inay meeshii markaas bulsheeda gaarsiiyeen haddana loo baahday in markaa la helo kaadir waxa weye ka jawaabi kara baahiyaha yaryar ee caafimaad marka u yimaado qof markaa waxa weyaan ka cabanaya xanuunooyinka markaa maynarka ah si markaas waxa weyaan markiiba uga jawaabo markaas aan u dirahaya dhakhtarkii weynaa
gabagabadii waxaa munaasabada soo xiray isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka bari siciid maxamed ahwaa beri kuliyadda aad baa looga hadlay barofesoradii khibradda u lahaa ayaa si fiican u dhilaadhiliyey faa'iidooyinkeeda iyo ujeedooyinkeeda iyo waxaa lagu gaarhaya iyo magaranaysaa muhiimadda ay ugu fadhido waxaan rajaynayaa ardaydu iyagoo barofesoradoodii maqlaya inay inta warkaa weelayaan inay practical u bedeli doonaan mujtamacana si lilaahi iyo oo oo daacadnimo ay ugu shaqeeyaan aan la filaya maanta inay yihiin arday loo baahan yahay markay soo baxaan sida aada looga dhawaajiyey mas-uuliyadda marka waxaa qaadi kara qofka aqoontii leh sayrkii qofkuu dawada ka qaadanaya jooga baa wuxuu qaadi karaa inuu qofkaa badbaadiyo borsaml qof baa imanaya daw waa dhakhtar usoo qoray maybe inuu week usoo qoray two weeks inuu usoo qoray farmasigu imanaya wuxuu odhanayaa laba xaba isiisii inta kale mar kalaan qaadanaya waa soo tijaabinaya practical u dhacdaa ay hob inay fadhiyaan raggii farmasyaashka shaqeynaya usoo noqonaya laba xaba isiisi soo tijaabinaya dawadi dhakhtarka usoo qalay walaa soo tijaabiyo laba xaba antibiotica inuu hubiyo wax ma taraysaa wax ma taraysa mujtamaceena marka aqoon ahaan waa dadka halkaa ka taagan dawada farmasigu soo gelayaa laba xaba aan bashirinaysi maxaa kugu dhacay lug baan dhaawac ka ahay kabaa igoysay wayaa ku yidhi hadday kab kugoyso antibiotic baa la cunaa intaad qofkii laba xaba ambashirina ka iibsid aad tiraad gurigaaga tag qofka waa dishay ama aqoontiina waa dishay si kastaba jaamacadda culuumta caafimaadka ayaa waxaa la aasaasay sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii waxaana muddadii ay jirtay jaamacadda ay haqabtirtay baahidii loo qabay in la helo xirfadlayaal caafimaadda qoraa boos muuse boos oo ah nin dhallinyaro ah qorayna laba buug oo mid ka mid ah uu ugu magac daray dhaxaltooyo ayaa maanta nagu soo booqday xarunta daljir ee magaalada garowe qoraaga ayaa waxaa ugu warramay waryaheena cabdixakiin xuseen xasan wuxuuna ugu horreyntii uu ka warbixinayaa bugaagta uu qoray iyo waxyaabaha ay ku saabsan yihiin
aad baa umahadsan tahay saaxiib cabdixakiin buugtaan laba buug weeye buug horta anaa toosu qoray oo waxaa la dhahaa buugga dhaxaltooyo buug ereybixin soomaali ah waxaana igu kalifay markii aan arkay soomaaligeennii inuu baylaha noqday dowladdii soomaaliya oo dhexe markay naga burburdhay si aad og tahay waddankeenna wax kasta waa naga burbureen hadday noqoto aqoontii hadday noqoto muxuu ahay kaabayaashii dhaqaalaha wax kasta oo aynu haysanay xataa dhaqankii baa ina ka burburay marka walaal saas ay ugu kaliftay buugka inaan qoro
boos marka buog la qorayo dabcan waqti bay u baahan tahay iyo juhdi iyo dadaal dheeraada ma cid kaa gacan siisay baa jirta maxaa caqabada aad la kulantay intaad qoraysay
walaal wax caqabado weyna lama kulmin buuggan adu waa jidhaa dad iga gacan siiyey oo wixii ereyada aan igu adkaado inaan weydiiyo laakiin inta badan buuggan waxa weeye wax caqabada waaweyn igalama kulmin buuggaasna waxaan qoraya haddeer ilaa laba sano oo dhowdhow sanad iyo adugu sideed bilood meelahaas baan waday waan qorayay
dhaxaltooyo waxaad sheegtay in uu yahay waxaan carabiga lagu yidhaahda qaamuus ama erey bixinta soomaaliga muxuu ka bedeli karaabaad is leedahay iyadoo aynu ognahay haatan meesha ay marayso ee afka hooyo walaal wax weyn buu ka bedeli karaa waa haddii lagu dhaqmo oo waxa weeye ardadii waxa weeye iskooladii macalimiinta oo kale ay sameeyaan ardadii maaragtay erbixintii oo kale imtixaanka loogu daro oo dadkii akhristaanin waxa weeye soomaaliya wax badan buu ka bedeli karaa su-aalaan kusoo qaadayaa dad waxaa arkaysaa macnaha english ku hadlaaya ama erey soomaaliya buu erey kale oo ku fasiro wuu garan laayahay luuqadna ma horo madho haddii aan erebixinteeda la hormarin oo maada caalamka wadamada horemaray ama wadamada caadiga ah maalintii waxaa laga yaabaa intaasoo kunoo ereyna soo biiraan oo waxa weeye lada muxuu ahay la hirgeliyo innaga marka waxa weeye meeshii mar hadday dawlad ka maqan tahay ereyadii hore qaybtood baaba lumaya iska daa wax cusube marka wax weyn bay soo korkordhaa baan aaminsanahay
garowe waxaa lagu qabtaa eh, shirar sanadla ah oo qoraalka looga hadlayo iyo soo bandhigida bugaagta iyo farshaxanada Eh, ma ka qayb gashaa eh, haddaad ka qayb gashay bugaag hore hore ma u qodhay oo kuwan ka horreeyey walaalow buugtii badnayd oo hadda garowe lagu soo bandhigay eh, dhowr bilood ka hor Eh, nasiib wanaag magaalada waan ka maqnaa oo magaalo kale aan jiray waan jeclaa inaan kasoo qayb galo laakiin weli meel buug lagu bandhigaayo oo waan ka qayb galay buug hadda ka hor buugaag kale waan ka galay buugtii ugu dambeysa hadda oo ugu badnayd oo la oran karo Puntland- buugtii ugu badnayd puntland buugtaas garowe kuma aanan sugnay laakiin waan jeclaa inaan ka qayb galo waqtiga ayaa is- isaamixi waayay
buugta aad qodhay haatan oo dabcan laba ah eh, waxaad jeceshahay inaad u samaysid eh, xaflad ama waqti aad kusoo bandhigtid Eh, goorbay kugu qaadan kartaa baad isleedaha insha allahu waxaan jeclahay saaxiib in dhowaan haddii ilaa hayno waxay ku xiran tahay xagga dhaqaalaha iyo waqtiga adugu hadda fatirid yar baa ii dhiman oo buuggan soomaaliga ah wax yar oo tubintii ugu dambeysay ah marka insha allahu sanadka cusub bisha oo ugu horeysa ama bishan labiy tobnaad meelahaasaan jeclahay haddii ilaa hayno inaan aan soo bandhigo haddii ilaa hayno waa labada buugba waxaan kuu sheegayaa saaxiib buuggan dhaxaltooyi wuxuu ka kooban yahay saddex boqol soddon iyo soddon saddex boqol soddon iyo toddoba page Eh, wuxuuna ereyadiisuna waxay noqonayaan nin lix kun iyo saddex boqol oo erey bay noqonayaan Eh, buugga kale oo, eh, oo maalgelinta eh, maan- erey- erey bixinta maalgelinta ah oo ama waxa af qalaad lagu dhaho investment awareness waxa weeye isagu waa boqol iyo konton iyo laba page buuggaas waa ururiyey Eh, anigu ma qorin laakiin waan ururiyey gacan weyn baan ka qaatay qolo website la dhaho alison alisonista ay usoo diray oo waxa weeye buuggaas waa isu ururiyey isagana marka waxa weeye eh, rebixintiisuna waxay noqonaysaa sagaal boqol oo page sagaal boqol eh, oo oo- oo erey Eh, waayahay ugu dambeyntii eh, dadka af soomaaliga ku hadla eh, maxaad ugu baaqaysaa eh, in afkii eh, la horumariyo oo dadaal la sameeyo eh, dabcan iyo dowladda
Eh, saaxiib aad baa u mahadsan tahay waxa weeye su-aal aad u muhiima meesha ku jira weeye waxaan ugu baaqayaa waddanka horta waa iska kala go-go-ayo waxa weeye ilaahay ha naga saaro dowlad dhexe oo awoodla ilaahay hana siiyo waxaan ugu baaqayaa soomaalidu meel kastay joogto eh, afkeenna haddii aynan inagu macnaha noolayn oo afkeenna aynan ixtiraamin oo luuqadeenna aynan ku hadlin hadde waxa weeye qurumo kaleynu ku biiraynaa waxa weeye dad baaba-ay oo aan luqadna lahayn oo aan qaran jirana aan ahayn bay noqonaynaa marka waxaan aad iyo aad hadda gobolada maamul goboleedyada waddanka ka jira waxaan aad ugu dhiirigelinayaa inay qeyb libaax le ka qaataan oo qofkii macnaha barnaamijkaas wada laga caawino oo barnaamijkaas ay ogaadaan ee qeybtoodu waaba ogyihiin inuu yahay dhaxalkii ee- ee- ee- muxuu ahay u- ubadkeena soo kacaya mustaqbalka
guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka xulashada oo duhurnimadan maanta idinkaga imanaya xarunta derdir ee magaalada boosaaso barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu xasan haykala faadmo abuukar cabdi ayaa igala qayb qaadatay waxaana idiin fududaystay dhegeysiga barnaamijkan shirkadda isgaarsiinta golis golis ku dooro horumar iyo hal abuur joogta ah intaa barnaamijka kala mid aan ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo